wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka galmudug oo kaashanaysa hay-adda sef the jildaren ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo xirtay tababar ay ka faa'iideysteen in ka badan siddeetan xubnood oo isugu jira haween iyo dhalinyaro loo tababaray xirfadda soolarka ku shaqeeya tamarta qoraxda munaasabadda lagu soo xirayay tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug xubno ka socday hay-adda sef the jildaren macalimiin haween iyo dhalinyaro cabdishakuur aadan oo ah macalinka bixinaya tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu qaatay tababarka tababarkii bilaha ee noo soo socday oo aan ku tababarayna dhallinyarada haweenka oo aan baraynay sistamka barnaamijka tamarta qoraxda kaasoo aan haweenka iyo dhallinyarada tababarka oo ku saabsanaa hagaajinta iyo isticmaalkiisa qalabka lagu tababaray waxaa ka mid a soolarka bateriga infaytarka iyo jaajarka qaar ka mid ah dhallinyarada ka faa'iidaystay tababarkan ayaa bogaadiyey wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka galmudug maalintii oo hal bil ka hor maalintii aa imaaneynay arday kasta qaarkood xitaa wax soolar la dhaho maysa aqoonin laakiin haddeertaan heer macalimiinta waxayna gaarsiiyeen xataa inta dalbano anaka xirxiro karna soolarka taasna alxamdulla rabbilcaalamiin oo arday kaste inta cilmigii la baray baraticalna loogu daray oo bara karno wax kasta magacyaashooda soolar inta soo gadana aa xiro karno aa ifsa karno taasna ilaah uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaa rabaa inaa u mahad celiyo oo dhaho waa mahadsantihiin maadaama aa kamid aha arda ka faa'iidaysatay tamarta soolarka barashadeeda wasaaradda xanaanada xoolaha oo aa u arko inay haddana noqotay wasaaradda xanaanada dadka waa mahadsantihiin wasaaradda xanaanada xoolaha markaa maqashid waxaa kugu soo dhacay dee wasaaradda inay xoolo bis ka shaqeyso laakiin ma ka shaqeyso sida sida muuqato oo ayadu ee sameysay waxay ka shaqeysaa dadka dhalinyarada in ay macnaha aqoontooda kobciso in ay wax badan u qabato in macnaha ishaa waxaa loo yaqaano ay kobciso maskaxdooda iyo shaqo abuurna ay u sameyso xirfaddu horta waa aasaaska qofka koowaad oo u barta waayo qofan aan xirfad lahayna horumarna ma gaaro mana soo kaco weligiis waxaan inku boorinayaa inaad dhallinyarada soomaaliyeed oo inta fadhi aad xirfadan adkaydaan aad barateen oo soolarka oo ay naga caawinayday wasaaradda xanaanada xoolaha ee african bank ee development bank ee ministry of livestock galmudug ay naga caawinayeen aadayna u mahadsan yihiin waxaan kalaa hamr meesha ku darayaa xirfadda sideeda waa xirfadaha soomaalida ay bartaan oo ay ku shaqaystaan waa xirfad aad u fiican waaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka galmudug shariif cabdinuur barre ayaa bogaadiyey tababarka isaga oo sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan si ay shaqo abuur ugu noqoto dhallinyarada galmudugga tababarku wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa shaqo abuur ee loo abuurayo dhallinyarada caasimadda galmudug iyo barista xifradda ay ku shaqaysan lahaayeen oo ka koobneed sida soolarka loo rakibo cilad bixintiisa iyo sidii tamarta looga faa'iidaysan lahaa runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka caasimadda galmudug oo noo soo xulay dad dhallinyaraa oo u diyaarsan inay iyaguna wax faa'iidaan bulshadana wax u faa'iideeyaan wax caqabadana aysan ka imaan oo macallimiintu aysan la soo wadaagin inta tababarkaas socday keliya inay u diyaarsanaayeen inay ayaguna wax bartaan macallimiintooda ay ixtiraamaan fursaddaasna ay dadkan ugu faaida ayaguna ka faa'iidaystaan waxaan tababarkii maanta muddadaha halkaasuu nagu xiran yahay si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo sare u qaadista xirfadda dhallinyarada ku nool magaalada dhuusamareeba